cabir horta waan kusaxay wax nooshinoo la gudbiyo horta maahan waxaa nooshinka loo dhibay xogeyntiibaa loo dhibay nooshinkuna wuxuu shalay noqon karaa markii guddoonka maaragtay xogayaha xogayaha guud ee baarlamaanku uu qabto bacdina uu timbareeyo oo loo gudbiyo guddoonkuna ay aqbalaan markaas horta nooshin la yidhahdaa marka nooshin la gudbiyo meesha ma jiro warka saxaafadda la siiyey oo maaragtay meelaha lagu yaaciyey iyo websado lagu yaaciyo media la siinayana waxaa fiican taas horta in la qiimeeyo sideeda marka mooshin la qabtay ma jiro mooshinka hadda annagu waa aragnay miisku saaranya wiilasha xogeyntaa gacanta ku haya marka mooshinkuna hortiisa inuu sharci yahay mooshin sharciyaa la gudbiyey mooshin aan sharciba ku fadhiyin horta xaggee loo gudbiyey xaggee loo gudbiyey horta waayahay arrintan marka maxaa keenay baa laleeyahay xilligan wallaahi taas waxay isweydiinteeda mudan markii taa waxaa la isweydiin karaa marka baarlamaanka la keeno oo baarlamaanka u yimaado hase ahaatee waxaan rajaynayaaba horta in baarlamaanka la horkeedin daba maxaa jira moosinku moosinku waa sharci waa horta baarlamaanku ka doodaa oo haddii xukuumaddu dambib gashay ama khalad gashay xukuumaddu waa in muxuu ahaa ama wasiirhaaba ama ra-iisul wasaarahaaba ama madaxweyne xataa ha ahaado waa in baarlamaanka ay ka doodaan oo layihahda khaladkan ma gala qofkaan khaladka ma galo su-aal la weydiiya oo shaqay guda waayo la yihahda kaas hawaxaa dhahay wixii kasoo baxay mooshin qofka marka laga kaxay marka mada mada ka raba mooshin maanta xukuumad loo keenaa laga keenaba iyo baarlamaanka ka warqaba maba ahanba waa maqlaynaa mooshin baa meelaha lagu burburhayaa waa maqlaynaa waa ayaan barada haddee taasi waxay ka mid tahay maaragtay burburka dadka loo horseedaya ka mid tahay waayahay xildhibaanadii sheegay inay mooshinka gudbinayaan maantay kulan ay yeesheen kulan midkaas ka soo horjeeda xildhibaano kale ayaa laleeyahay waa ay leeyihiin marka ka waran arrintan khilaafka ah ee baarlamaanka soo kala dhexgalay xilligan adeer horta khilaaf baarlamaanka hortiisa ma jiro annagu waa run maanta guddi xildhibaanaa oo lixdan xildhibaana oo guddigaa maanta meel bay hada kula hayeen hadda saacadan aan kula hadlayana waxaanu joognaa muxuu ahaa siri hargeysaanu joognaa oo aanu shir ku leenahay waxaana ka sheegaynaa bal mooshinkan la sheegayo sababto sababta keentay iyo waxaa lagu keenay iyo cidda laga keenay horta bal aanu iska weydiinao leenaha ama ka wada hadalno ma sharciga mise la isma haysto horta muxuu yahay mooshinka horta in isweydiiyo mooshinka macnihiisa mooshinka mar haddaad keenaysid macanuu leeyahay macnaha uu isleeyahay waa inuu ka yimaada baarlamaanka ka yimaada oo baarlamaankii ka doodaa oo baarlamaankii xukuumad hadii laga keenay xukuumadii loo yeeraa cidda loo yeeray oo la weydiiyaa oo qofkaas shaqadiisa gudan waayo horta kaasaan u sheegaa baarlam marka anagu hadda mooshinka shirisa u aragnaaba inuu yahay mooshin sharci darra ah oo wadadeedii aan ku socon waddo khaldan ku socon marka xildhibaanadan hadda anigu aan ka tirsanahay oo guddiga oo laga soo saaray boqol iyo toban xildhibaan in ka badan laga soo saaray waxaanu u taaganahay badbaado tasuurkan anagu dhan waan u taaganahay tasuurkan inaan muxuu ahaa xagees marin inaan khalad laga gelin kaasaan anu ilaalinayna constitutionkii aan ku dhaaray baan ilaalinayna anagu
khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha dalka ee ka dhexeeya xilligan ma la dhihi karaa waxa uu saameyn ku yeeshay xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya oo iyagu laba qeyb u kala jabay horta waxa ayaan daraa iyagoo koy labaatan bilood noo horeen maanta in khilaaf hadal keeno oo khilaaf hareereeyo oo layihahdo baarlamaanka waa la kala saftay horta in kala saftay horta annagu xildhibaanadii baan boqol iyo xoogaa kor dhaafay oo hadda ay iska soo saareen guddi muxuu ahaa farsamo iska soo saareen annagu xildhibaan ahaan xaq waajibka waxa weeye inaanaa madaxweyneha sharci darro ku taageerin gardarre aanaa ku taageerin ra-iisul wasaare xaq darre aanaa ku taageerin gardarrena aanaa ku taageerin annagu waxa weeye madaxweyneha taageer taageero hadda muxuu ahaa kama soo oo madaxweynuhu kala malayin madaxweynuhu waa stateki soomaaliya waa madaxweynihii soomaaliya ra-iisul wasaarahu waa ra-iisul wasaaraha soomaaliya sidaa daraaddeed annagu khilaafka madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha soo galay xildhibaano ka madax banaan oo u taagan tasuurkaas inaan lagu xadgin oo tasuurkaas aan waxaanu ku dhaarnay oo aanu ilaalinay oo aanu ku dharay waa inaanu ilaalinaa maahan wakti la qabsan lama joogo waktiga yaaba hebel baa gardaran hebel hal cesho loo garnaqayo ma joogo baarlamaankuna garsoore maahan baarlamaanku waa sharci dejiyo sharcigaa laga rabaa inuu dejiyo inuu xukuumadda la xisaabtamo xisaabta dhaban la xisaabtamo ma ahan laba qof haddii feed isku qaado baarlamaanku intaan dhex galin inuu yidhahdo muxuu ahaa kanaa gardaran idan ku cesho inuu yidhahdo marka baarlamaanka waxaa fiican sharaftiisa inuu ilaaliyo sharaftiisa waxay ku jirtaa inuu ilaaliyo sharcigii loo dhaatay inuu ilaaliyo inuusan muxuu ahaa madaxweyne iyo ra-isul wasaare muxuu ahaa midna uusan garab gaara uusan siinin intaasoo dhan baa looga baahan yahay waayahay xildhibaanada hadda mooshinka inay gudbinayaan sheegay ma la kulanteen mana kala hadasheen arrintan ay wadaan
wallahi hadda xildhibaan waa xildhibaan inta waanu isasalaanaa waanu aragnaa waxaa nooga sheegay mooshin baa wadnaa ma oran laakiin annagaan ogna khaladaadka socda iyo waxaa socda anaga xildhibaankuna muusho waa keeni karaa aragtiisa waa keeni karaa malihin maxaa xildhibaankaan muusho u keenay waa xildhibaan qaran waa xildhibaan sharaf leh ma orayna muxuu u keenay laakiin haddee meeshii lagu kala bixi lahaa iyo meeshii la keeni lahaa waa xaruntii baarlamaanka marka waxaan barateynaya inuusan baarlamaanba imaan baarlamaaniga uusan ka duulin waan la dhixi karin maxaa yeelay sharciba mala hadlaan baleeyahay waa yahay hadda marka xildhibaan idinka maxaad xalka u aragtaan marka
halka waxaanu u aragnaa halka waxaanu u aragnaa cid allaale iyo cid ciddii shaqadeeda eedayn loo hayo oo shaqada gudaheeday oo baarlamaanku ku baarlamaanku xarin guud ee xariimta kula xisaabtama oo u yeeraa oo ilaa shaqadeeda gudaheeda war shaqadeeda saas u gudaheeda laakiin baarlamaanka sare maahan laga qaf haday isqabsato inay yidhaahdaan muxuu ahaa adaa khaldan iyo adaa saxsan waxaa weeye waa waxyaabaha dalka ku burburahayo mar dadkeena dhibaataysan oo abaaruhu dhibaateeyeen oo meel kasta muxuuaha qaar wadiyaashu ku fatahdeen oo qaar muxuuaha badii ku daadanayaan war aanu u naxno dadkeena war shacabkeena soomaaliyeed oo ko dhowr iyo labaatan sano dhibaatadu haysatay iyaynaan maalin kasta waxay ka naxandagaheeda u sheegin shacabkaan wuxuu u baahan yahay muxuu ahaa in la gacan qabto in la daryeelo kuwa amaanaha haysta kuwa muxuu ahaa hoyla-aanka meelaha fadhiya kuwa daasana dariiqa garsaysan intaas inaanu wax u qabano aanu gacan qabano aanu kaalmeynaa loo baahan yahay shacabkeena gudo iyo dibad jiro waxaa laga rabaa inaynu kasbano aynu u harsayno dawladdaa jiro maanta noo dhaltay adduunkuna garbaadinayo inaynaan dhibaateyn inaynaan muxuu ahaa maalin kasta adduunkuna oran waxawaan baa dalka soomaaliya aana la oran aadna waxaan uga xumahay muxuu ahaa runtii in shacabka soomaaliyeed meelkasta ay joogaan iyo beesha caalamku ay noo arkaan niman aan sharcigii iyo wixii loo idmaday aan aadin u taagan oo keliya muxuu ahaa marki markii dhaqdhaqdaan sheebka gacanta halgasha naloo arko oo waadweed u n tugsay ma cambaarinayeen oo yidhaahdeen muxuu ahaa xildhibaanada qaarkood baa dhadhan meelaha ka qaata kana leeyahay dhadhan buu qaataa kaan qaadan intaba ayadii waa saamaysaa magac xumada baarlamaanka soomaaliyeed hor taalla oo meel kasta taalla maanta wax lasoo koodi kar maahan marka war magac xumadaas meel kasta uma martay
waayahay aad iyo aad baad umahadsantahay xildhibaan magacaaga ii dhamaystir